maxamed aad baad umahadsan tahay adiga iyo bahda idaacadda v v o eda fursadan qaaliga ah dadweynaha ina dhegeysanaya soomaaliyeedna way mahadsan yihiin kulanku wuxuu ku saabsanaa ra-iisal wasaaraha soomaaliya maxaa mudane xamse cabdi barre oo gobolka minnesota kusoo boqday jaaliyadda soomaalida ayaa wuxuu la kulmay dad fara badan oo kala duwan laakiin culimada soomaaliyeed buu si gooni ah ula kulmay wakti badanna uu la qaatay kulanku marka wuxuu ku saabsanaa kaalinta ay culimadu ka qaadan karaan dhowr arrimood midda koowaad kaalinta ay ka qaadan karaan nimankan nabadiidka ah ee al-shabaab ee khawaarijta ah iyo kaalinta culimada kaga aadan inay nimanka caddeeyaan qodobka labaadna wuxuu ahaa kaalinta culimada kaga aadan meelaha al-shabaab laga xoreeyo ee laga qabto iyo dibudhiska kaalinta ay ka qaadan karaan qodobka saddexaadna waxaan isleehay wuxuu ahaa guud ahaan kaalinta culimada kaga aadan bulshada soomaaliyeed iyo nabadeynteeda kaalinta kaga aadan marka saddexdaa qodob ayaan kusoo ururin karaa shirka iyo wuxuu uu ku saabsanaa yacni waan gartay horey ayay dowladda madaxweyne xasan sheekh ula kulantay culimmada iyagoo shir ugu qabtay magaalada muqdisho waxbay soo saareen culimmadu ay ku sheegayaan in ururka al-shabaab ay yihiin dad khawaarijo diinta ka baxay in la iska celiyana ay mudan yihiin marka kulankaas iyo wixii culimmadu tiri ma ku filaan waayey oo taasaa keentay ra-iisul wasaaruhu haddana uu doono inuu la kulmo culimmada gobolka minnesota u malayn maayo kaasi wuu ku filan yahay oo culimada soomaaliyeed number ku dhadhow ilaa afar boqol baa isugu tagtay xamar oy dawladdu ku marti qaaday ilaa afar maalmood ama shan maalmoodna gorfaynayay nimankan iyo dhibaatadooda jawaanib fara badan ka dul istaagay kadibna soo saaray go-aan ah nimankanu qolo la odhan jira khawaarij oo taariikhda muslimiinta soo martay inay aada u inay shabahaan ama ay la mid yihiin haddayna kaba xumaynba yacni tani waxa weeye culimadanu maadaama ay qurbaha joogaan ay dibadda joogaan iyagoo xorriyad fara badan ay haystaan nabadgelyo ay haystaan muxuu ahaa waxa la yidhahda service ama awood ka duwan awoodda dadka gudaha haystaan hadday noqoto xagga qalabka warbaahinta iyo technologiga isgaarsiinta in kaalintaas ay si mug oo xoog badan u qaataan midda kale waxa weeye maxamedo waxaan ognahay dadka waxay u baahan yihiin in lagu celceliyo culimo kala duwanna ay ku celceliso oo aysan noqonin wax hal mar la yidhaahdo keliya marka kii ayuu kani xoojinayaa oo u daba socdaa oo ay tahay arrintaas waxay ahayd bilowgii culimada dibadda joogta waxaan ka rabnaa bacdama aad fursad qaali a haysataan inaad aada nimankan iyo inaysan diinta shaqo ku lahayn inay diinta ka been sheegayaan habkan ay u dhaqmayaan inuusan diinta wax lu kula ahayn inaad dadka u tilmaantaan in dadka loo tilmaamo cid walbao iyaga kaalmaysa oo gacan siisa oo ama muxuu ahaa dhaqaale ku kaalmaysa ama logisticit iyo hub ku kaalmaysa ama xataa qarisa ama soo sheegi weyda inay dembiga la wadaagayaan in sidaas aada u tilmaantaan si ay bulshadu u hesho nabad ay u hesho marka kii ayuu xoojinayaa uu daba socdaa waana kaalin culimada dibadda joogta bacdamaa iyagu nabad ay haystaan inta badanna haddee dil iyo al-shabaab inay u hanjabaan iyo ayna cabsi ka qabin inay kaalintaa qaataan yacni waan gartay waxaad xustay in uu sidoo kale idinkala hadlay taageeridda meelaha ay dowladdu qabato muxuu idinka yidhi arrintaa muxuu idinka codsaday codsigu waxa weeye bacdama aada galbeedka joogtaan jaaliyad xoog badan oo soomaaliyeedna ay maraykanka ku nooshahay jaaliyadaasuna marka loo fiiriyo waddanka soomaaliya jaaliyad dhaqaale haysato oo shaqaysata oo ay tahay inay contribution ama kaalmo dhaqaale ay ka geystaan oo tusaale ahaan haddii qof walba oo soomaaliyeed oo qurbaha jooga oo shaqeeya xataa bishii hal dollar keliya uu bixiyo halkaa dollar ee laisku day la isku dardaray malaayiin dollar bay noqon kartaa yacni marka meesha laga xoreeyo al-shabaab waxay u baahan tahay in laga hirgeliyo waxyaabaha lagama maarmaanka u ah nolosha sida clinic ama meel caafimaad sida meel waxbarasho sida stationkii booliiska iyo nabadii haddii loo baahan yahay biyogelintii biyo abuurkii marka arrimahaasoo dhanu waxa weeye qeyb uu uu codsaday ra-iisul wasaaruhu oo jaaliyadda iyo culimada ka codsaday in arrintaas ay qeyb xoog badan ka qaataan oo ay tahay in dib u dhiska waddanka iyo meelaha laga xoreeyay al-shabaab in laga yegleelo nolol si ay dadku u helaan wax ka fiican wixii ay ay ay muxuu ahaa hadday al-shabaab dee wax siin jireen waxma siin jireen wax ka fiican oo khadamaad iyo service iyo muxuu ahaa shaqadii ama wixii dowlad laga rabay ay u helaan ay u bilaabato inay hawshaa gacan weyn ka geystaan waxaa kale oo aada iyo aada xaqiiqatan uu u tilmaamay ra-iisul wasaaruhu in xataa hadday suuragal tahay in ay culimadu soomaaliya timaado gobollada kala duwan ay tagaan imaatinka ay dadku ay imanayaan lafteeda inay wax badan ay muxuu ahaa ay ka ay ka ay ka bedelayso kuna soo kordhinayso yacni taana aad buu u tilmaamay oo iyadana waxay ahayd waxyaabaha lagaba maarmaanka ee uu doonayay intaas anu aan ku darayo maxamed oo waxa weeye lagaba maarmaanka shirku marka laisku celceliyo shir aad wanaagsan buu ahaa culimo soomaaliyeed oo kala duwan oo itijaahaadka ama kooxaha ama guruubyada kala duwana kasoo wada qayb galay waxaa la isdhaafsaday aqoon iyo muxuu ahaa talooyin badan baa la isdhaafsaday laakiin waxa ugu muhiimsanu waxa weeye haddii wixii la isdhaafsaday aan ficil loo bedelin oo una ficil noqonin waxaad moodaa inaysan waxba weyn samaysmaynin marka aniga lafteed waxaan ku biirin lahaa waxa weeye culimada inaan talooyinkii maanta ama shalay aan soo wada jeedinay in ficil aan u bedelo oo wixii ay noqoto wax laga dhabeeyo inay noqoto yacni